taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaalida qaybta lixdanaad ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallada ay ka sameeyeen gobolada ba iyo bakool taliyaha ayaa sheegay intii ay socdeen howlgalladaasi ay kusoo qabteen saraakiil ka tirsan al-shabaab ibraahim isxaaq yelo taliyaha qaybta lixdanaad ee hoogga dalka soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in amiiradaasi hadda ay ku jiraan gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaasina dhowaan shariga la horkeeni doono taliyaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hakad ay geliyeen howlgalladii ka socday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya doorashada dalka ka dhacayso daraaddeeda howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada ay sameeyeen banduulaha qaybta waan usoo sheegay waxay noo soo jeediyeen hambalyo hambalyo hambalyo howlahaasi ay ciidamadan ay qabteen qaybtan lixdamaad saddexda guuto oo iyo taliska howlgallada ay fuliyeen oo al-shabaab ay tallaabooyin rasmi ah ay ka qaadeen ilaa amiire nolol ay ku soo qabteen oo ilaa ay hadda gacanta ku hayaan qaarkoodna ay soo dileen taliyaha xoogga dalka soomaaliyada abaandulihiisi waa nooga hambalyeeyeen qaybtan waxayna qireen inay qaybtan shaqo fiican ay qabatay muddooyinkii ugu dambeeyey wallaahi waddooyinku waa sax waa go'doonsan yihiin laakiin waxyaalahaanu hadda ka soo wada hadalnay ka mid yihiin in waddooyinka dib loo furo wakhtiyada hadda soo socdana waxaan rajaynaynaa in la furi doono waddooyinka kolley hadba sidii ay u kala muhiimsan yihiin ayaa loo furi doonaa waddooyinka iyadoo ciidamadu ay ka kooban yihiin saddex qaybood xoogga dalka soomaaliyeed booliiska iyo ciidamada new booliiska saddexdooda iskaashanaya inay waddooyinka furaan arrintaas waa ka soo wada hadalnay madaxda ciidamada qaybta lixdanaad ayaa muddooyinkii dambe waxay howlgallo ay ka wadeen deegaano badan oo ka tirsan gobollada baya bakool iyagoona ay gacanta ku soo dhigeen saraakiil ka tirsan al-shabaab